waxaad faahfaahin naga siisaa dabka ka kacay ee dugsiga sare ee gabdhaha magaalada habaasweyne caawa dugsiga gabdhaha ogle gaalas habaasweyne ayaa la gubay gabdhihii iskuulka ayaa gubeen khasaare laxaalle ayaa ka dhacday saddex dhoomitir iyo laba kalaas ayaa gubtay
wax khasaare ah oo xagga wax dhimashada khasaare ma jirin dabka waa dab ay ku talagaleen halka saac ee baro habeennimo waxaan la arkay iskuulkii ololayahayo markaas ku yaacnay meeshii iskuulkii geedkiisii baan jabinne shabaabkii habaasweyne oo dhan baa isu imaadeen dabkii waa daminne laakiin khasaare laxadle ayaa ka dhacay meesha
maxaa sababa ayaa las dhihi karaa marka in gabdhaha meeshii ay seexanayeen uu dabkaasi ka kaco
waxaa sababay gabdhaha iyaga iyagaa gubeen iyagaa gubeen iyaga
bal ka waran marka hadda jebiga ee dugsiga gabdhaha maadaama ay gabdho tiro badan ay ku xidhaysan yihiin xilligan siduu yahay
wax khasaare dhimasho iyo dhaawac toona ma jiro way badbaadeen wax ku dhintay male dabkii iskuulkii hadda waa cillo sidan hadda meesha iskuulkan ku suganahay ma garat aad baad u mahadsan tahay